wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda maamulka puntland maxamuud sheekh ciid ayaa deegaanka roobriyaad ka dhagax dhigay dhismaha ceelbiyood laga hirgelinayo deegaankaasi oo ka tirsan gobolka bari munaasabadda dhagaxdhiga ceelbiyoodka ayaa waxaa wasiir dowlaha ku weelinaya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland iyo qaar ka mida bulshada ku nool deegaanka roobriyaad wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda maamulka puntland maxamuud sheekh ciid ayaa ka warbixiyey ha ogaado mas-uuliyadda saarani shayga ugu muhiimsan inay cadaaladda tahay oo qof walba inuu cadaalad helaay ay tahay waxa keliya ee qofkaas u noqonaya ama isaga maamulkiisa hagaajinaya ama xaqsoor u noqonaya ama lagu xusuusan karaya waa shayga keliya ee qof waliba uu dareemi karaya inaan la siyaasadaynin waa la qaba xeerlaaliyaha waayo cadaaladdu siyaasad ma geli karto waxyaalaha la isku haysto hadda kami doodaha hadda markaan n c c ku doodayno cadaaladdu waxyaalahan ka hadalla kuma jirta sababta aad haddii la soo marana si uun waxaa lagu soo marayaa un qodobo la qorqoray mooye ma aha waxyaalaha aad dadku u daneeyaane siyaasadda saamaynta tugan iyo midda toosan midna kule ma aha sidaa daraaddeed de cadaaladdu waxay u baahantay wada shaqaynteeda iyo isu isku xidhnaanteeda iyo isu waxtarkeeda intuba inay noqdaan wax muhiim haddii cadaaladda aan laga wada shaqaynin haddaan dhaqaalo loo samaynin haddaan la dhisin waxyaalahaan soo maray yacnii waa wax dhib badan oo taabashada ay leedahay ay xoog badan tahay laakiin waxaa asala haddaan annagu hufnaano oo gacmaha qolada cadaaladda laftirkooda waxaa la yidhaahdaa moogta qofkan xaakimka qaadigaa hadduu gaajaysay waxba xukumi karaa haddii dabka hadda reerkiisu ayna shidnayn oo ay duruuftu cala turaab uu yahay intee leegbu xukun qaadi karaa waa inuu iska taga soo maaha dhagax dhiggan ayaa muhiimad weyn u leh dadka deegaanka rubriyaad ee ka tirsan gobolka bari